أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aanu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee faafareebka wararka caawa aan idinkugu heyno waxaa ka mid a ciidamada mujaahidiinta oo kamiin u dhigay kolonyo ka tirsan ciidanka kufaarta afrikaanta oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada namber lixdan iyo buufow ee wilaayada shabeellaha hoose saraakiil milatari ah oo ku dhawaaqay inay inqilaab kula wareegeen talada mid ka mid ah dalalka ay ka holcayaan dhimbilaha jihaadka ee qaaradda afrika wararkii ugu dambeeyey ee warbaahinta caalamka iyo wixii laga qoray ayaan caawa idiin haynaa hogaamiyaha mucaaradka waddanka yugandha oo sheegay in ciidamo daacad u ah yueri museveni ay dhibaato xooggan oo jirdil ugu horreeya u geysteen islamarkaana weerar afkaa ku qaaday ninka talada dalkaasi xoogga ku haysta barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaa kale oo aan caawa idiin haynaa qaybtii labaad heshiiskii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kala dhex dhigtay beelaha walaalaha ah ee bartire iyo cawliyahan oo xalay aan sii daynay qaybtii koowaad qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا waa habeennimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiiyo tobanka bisha jamaadu thaani ee sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan saraakiil milatariha ayaa ku dhawaaqay in ay inqilaab kula wareegeen talada mid ka mid ah dalalka ay ka holcayaan dhimbilaha jihaadka ee qaaradda afrika haddaba qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta ciidamada mujaahidiintu waxay caawa maqribkii weerar kamiin ah u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka soo baxay degmada qoryooley kuna sii jeeday deegaanka danow dhimashadu waa sagaal askari oo murtadiin ah khaniimadu waa toddoba qori iyo boosashkooda sidoo kale faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar kamiin ah oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay u dhigeen kolanyo ka tirsan kufaarta afrikaanta kuwaasi oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada namber lixdan iyo buufow dhaawacu waa saddex askari oo kufaarta afrikaanta ah oo garaab ah diyaarad helikabtar ah ayaana goobta looga qaaday dhanka kale howlgal ay maanta ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu dilay askari murtad ahaa oo ka tirsanaa booliiska ridada kaasi oo lagu magacaabi jiray ciise xuseen xaaji xasan waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa saraakiil milatari oo ku dhawaaqay in ay inqilaab kula wareegeen talada mid ka mid ah dalalka ay ka holcayaan dhimbilaha jihaadka ee qaaradda afrika xaalad hubantilaan ah ayaa ka jirta waddanka beniin ee dhaca galbeedka qaaradda afrika saacado kadib markii ay saraakiil ciidan ku dhawaaqeen la wareegidda talada waddanka cornel tegri bascal ayaa xarunta telefishinka dowladda beniin ka sheegay in isaga iyo ciidanka milatariga ay talada waddanka inqilaab kula wareegeen ayna kala direen dhammaan mu-asasaadkii dowladda saraakiisha ciidan ee ka soo muuqday qalabka warbaahinta ee rasmiga ah waxay shaaciyeen in ay laaleen dastuurkii xukuumadda ayna xireen xuduudaha bariga hawada iyo badda ee waddanka beniin goobjoogayaal ku sugan magaalada cotono oo ah caasimada dhaqaalaha dalka beniin ayaa sheegay in ay maqleen rasaas culus oo ka dhacday hoyga madaxweynaha saacado kadibna ciidamada ayaa iclaamiyey in ay fuliyeen inqilaab uusan dhiig ku daadan wasiirka arrimaha gudaha dowladda beniin ayaa saacado kadib muuqaal video ah soo dhigay bartiisa ex wuxuuna sheegay in ay fashiliyeen afgembi militari ayna maxkamad soo taagi doonaan saraakiishii caasigarowday sida uu hadalka u dhigay weli hubanti la-aan ayaa ka taagan dalka beniin oo ka mid ah dalalka galbeedka afrika ee sida xawliga ah ay uga howlgalaan jihaadiyiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin weerar bilo ka hor ka dhacaya waddankan ay ku dileen konton iyo afar askari iyagoona soo furtay gaadiid dagaal iyo saanado hub ah inta badan dalalka deriska la ah beniin waxaa ka dhacay inqilaabyo militari sida niger maali iyo burkina faso waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa hogaamiyaha mucaaradka ugandha oo ciidanka ammaanka ku weedeeyey in ay garaaceen hogaamiyaha mucaaradka ugandha ninka lagu magacaabo boobi weyn ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee dowladda ugandha ay garaaceen isaga iyo xubno kale oo saaxiibadiisa iyo taageerayaashiisa ah boobi weyn ayaa qoraallo uu ku daabacay bartiisa ex ku sheegay in ciidamo isugu jira booliis iyo milatari ay garaacis kala daaleen isaga iyo koox ka mid a taageerayaashiisa xilli ay ku guda jireen ololaha doorashada ee ay ka sameynayaan mid ka mid ah magaalooyinka dhaca waqooyiga waddankaasi wuxuu xusay in ciidamadu ul uga dhufteen wejiga isagoo ku sugan guulu oo ah magaalada ugu weyn ee waqooyiga yugandha sidoo kalena taageerayaal badan la garaacay kuwaasi oo weliba cisbitaal la dhigay dembiilayaal xirnaa darayska ciidanka booliiska iyo milatariga ayaa nagu soo weeraray ulal iyo dhagxaan waxayna bilaabeen in ayna garaacaan ayuu ku yidhi boobi weyn mid ka mid ah qoraaladiisa mid ka mid ah kooxdooda ayaa ul igu dhuftay wejiga dhowr saaxiibo ahna cisbitaallo bay jiifaan arrimahan waxaa sabab u ah musefeni oo aada uga baqanaya shacabka ayuu sii raaciyey weyn ayaa sidoo kale sheegay in mid ka mid ah kaaliyayaashiisa madaxa lagaga dhuftay ul isagoo soo dhigay sawir muujinaya dhiig ka soo qubanaya madaxiisa wuxuu intaasi ku daray in qalabkiisii ololaha oo ay ku jireen cudbaahiyayaashiisa la burburiyey muuqaal uu soo dhigay bartiisa gaarka ah ayaa muujinaya ciidamo badan oo booliis iyo milatari isugu jira oo dadka ulo ku garaacaya waxayna tani kusoo beegmaysaa xilli arbacadii war-saxaafadeed uu soo saaray madaxa waxay ugu yeeraan xuquuqul insaanka ururka qaramada midoobay volker tork uu kaga deeriyey waxa uu ku tilmaamay cadaadis sii xoogeystay oo lagu hayo mucaaradka ugandha isaga oo sheegay in ugu yaraan shan boqol iyo konton taageere oo ka tirsan xisbiga weyn la xiray sanadkan dhankiisa afhayeenka milatariga jaris magezi ayaa ku eedeeyey weyn iyo taageerayaashiisa in ay sameeyeen mudaaharaad uu ku sheegay mid sharci darro ah boobi weyn ayaa markii labaad shaaciyey in uu la loolamayo madaxweynaha keligii taliska kow iyo siddeetan jirka ah ee yuweri museveni kadib markii uu kaalinta labaad ka galay doorashadii dhacday labada kun kow iyo labaatankii waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaalada wararka ee shahada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamo ingiriis ah oo lagu eedeeyey xadgudubyo ka dhacay kenya baarlamaanka dowladda kenya ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa ingiriiska ee tababarada ku sameeya waddankaasi ay muddo sannadaha ku kacayeen kufsi ka dhana haweenka islamarkaana ay burburiyeen deegaanka warbixin uu soo saaray baarlamaanka kenya ayaa ku eedeysay ciidamada ingiriiska ee dalkaasi ku sugan in ay ku lug yeesheen falal isugu jira dilal kufsi iyo xadgudubyo kale oo ka dhana waxay ugu yeeraan xuquuqda aadanaha iyo waxyeelo ay u geysteen bey-ada kadib sannado badan oo ay sheegeen in ay ku soo dhacayeen cabashooyin ka imanayay bulshada deegaanka baarlamaanku waxay sheegeen in ay ogaadeen in falalka halista ah ee lagu weedeeyey ciidamada ingiriiska ee ku sugan waddanka kenya ay bulshada deegaanka ku abuurtay in ciidamadaasi ay u arkaan kuwa gumaysi ku haysta deegaankooda waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah oo warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shirkii labaad oo muddo afar iyo labaatan saac gudahood ka dhacay magaalada muqdisho wadada loo yaqaano jayiga ee gasha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa waxaa mar kale ka dhacay shil gaari gaari wiisha ayaa waxa uu saakay shil ku galay isla wadadan waxaana gaariga oo seedkiisa ka baxay ay sababtay in uu qallibmo wadaha gaarigan ayaa la xaqiijiyey in uu ku dhaawacmay shilka kaasi oo in muddaha ku dhex jiray gaariga la rogmaday shalay ay ahayd markii isla wadadan uu ka dhacay shil gaari oo sababay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyeed xubintiina cabdiwahaab caawa waa inagaynta قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka inta badan barnaamijka faafareebka caawa waxaan kusoo qaadan doonaa qaybtii labaad munaasabadii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee heshiiska ku kala dhex dhigtay beelaha walaalaha ah ee cawliyahan iyo bartire haddaba munaasabadaasi waxaa ka qaybgalay islamarkaana tabintan inooga sameeyey cismaan axmed dhuubow waa hagaag dhegeystayaal mar kale soo dhawaada waxaa mar labaad aan soo soo laabanay ka jeediyey qaybta labaad ee shirweynihii u dhexeeyey beelaha bartire iyo cowliyahan oo runtii gogol nabadeed ay u dhigtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana heshiiskan daabixiynayey maktabka ee siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka oo ku howlan sidii ummadda muslimiinta ah iyo qabaa'ilada ku nool wilaayaadka islaamiga ah ay u ahaan lahaayeen dad muslimiin ah walaalo ah oo hal dhinac uga soo wada jeeda cadowgooda ayaa har iyo habeenba ku howlan islamarkaana dhexdu xirtay in dadka muslimiinta ah ee la walaalayo sidoo kalena la xaliyo waxyaabaha iyaga ka dhexeeya markaana waxaa qaybta labaad ee codadkeena ku bilaabi doonaa kelimad muhiim ah oo uu halkaa ka jeediyey sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah sheekha isna waxa uu aada ugu dheeraaday ahmiyadda iyo booska ay shareecada islaamku siisay in dadka muslimiinta islaaxa lakala dhex dhigo iyo weliba sidoo kale sida ay xilligan ugu habboon tahay in ummadda muslimiinta ay u midoobaan cadowgooda iyagana ay noqdaan dad muslimiin oo walaalo ah awalan ilaahay baa mahadsan subxaanahu wa tacaala nicamtiisa faraha badan oo ay ka mid tahay midaan hadda u fadhinno ee sulxiga allana wuxuu tilmaamayaa subxaanahu wa tacaala heshiisku waa khayr furqada iyo in la kala tago io ka wanaagsanta sida tanaasucaba shar u yahay sulaxana waa khayr arrinkaana ilaahay baan uga addoonsaday subxaanahu wa tacaala innama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhawaykum waataquu llaaha lacallakum turxamuun bacdulmufasiriin waxay tilmaamaan aayaddaha sawnusuulkeeda waa laba walaalooo isku dhacay bal nebigaaba xataa ka qayb qaatay calayhi salaatu wasalaam ee heshiisiyey amarkaasaan maanta halkaan u fadhinnaa ilaahay baa ku mahad subxaanahu wa tacaala akhyaarta ninka soo hadla meel fiican buu dhigi hal su'aal laakiin haddaan isweyddiin waad garanaysaane rag gogoshii horta waa maxay yaa yaqaana waa nabad war intaasaa unugu filan ogaada shirku waa shir aad u weyn muddaan laga soo fikirahay waxaan leeyahay meeshaan waxaa laga akhriyay bayaan ballamana waa la galay ballantaan oofinna ballantu waa min addiin wa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas'uula yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud qodobka horta waa adkaynayaa midda kale heshiiska halkaa ka dhacay waxyaalaha uu ku hergeli karo waa saddex arrimood midda koowaad waxa weye annagaanoo si daacadnimo u qaadan ikhlaas ilaahay dartii waa ku hergeli karaa midda labaad halkaa markaan ka baxna warkii dadka aan siinno unbay hadda qaadanayaan hadday maqlaan waa la heshiiyey marka ugu horraysaba iyadoon weliba la daadaahin horay unbay ka qaadanayaan qodobka saddexaad waxaan ka digayaa dad waxaa jira aan khayr kaba rabin dadkaas in gacan bir lagu qabtana ayadana waa muhiim ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu noo dembi dhaaf sulaxaas iyo heshiiskaa maantaan isugu nimid iyo niyad wanaagga ikhlaaskaas ilaah inuu nagu cafiyo oo ilaaha u toobadkeen in la duceeyo waa muhiim oo mar walba ducadaas aan badin ilaahu naxariistaadi noo shub ilaahu tabarteenna waa aragnay dacfigeenna waa aragnay adaa hani ah adaa jabbaar ah adaa qawi ah adaa raxmaan adaa raxiim ilaahu noo dembi dhaaf ilaahu waa toobadkeen tabarteennaan aragnay ilaahu noo naxariisa wajaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal waxaa iyagana doorkooda lahaa een golaha nuqabada ee wilaayaadka ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyagana ee kasoo qayb galay ee laguna casuumay in iyagana ay kaalintooda ka qaataan islamarkaana ay goobjoog u noqdaan shirkan weyn ee heshiiska ah ee runtii lagu heshiisanayo labada beelood ee walaalaha ah ee markan waxaa la soo dhoweynayaa gudoomiyaha golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose suldaan cabdilqani waxaa sidoo kale ku xiga malaaq biyey oo isna ah gudoomiyaha golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa xiga doona afhayeenka golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose suldaan macalin maxamed waxaa sidoo kale isna xiga doono afhayeenka golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe suldaan cabdiraxmaan waxaa sidoo kale goobjoogka ah salaadiinta suldaan xaydar suldaan maxamed carab suldaan shuceeb iyo weliba sidoo kale salaadiin kale oo iyo malaaqiyo runtii kasoo qayb galay dhammaan iyagana kelimaad ayay ka jeedinayaan halkan hoolka shirka lagu heshiisinayo beelaha walaalaha ee bartiriyo culihan iyagana bal aan soo dhaweyno iyo kelimaadka kookooban ay halkaa ka jeediyeen khayrkan iyo wanaaggan iyo masaalaxadan labada beelood walaalahaa heshiiska lagu dhex dhigayo yaa ilaahay uga mahadnaqaynaa uma waxaan mahad ballaaran u jeedinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin qiyaadadeeda laga soo bilaabay labada wilaayo jubba suflaa iyo jubba wustaa waxaan ayiidaynaa si buuxda u ayiidaynaa si buuxda ugu faraxsannahay go-aankii ka soo baxay xarakada ee xaqiiqatan labada beelood ee iyaguna qaatay go-aankaas xaqiiqatanna ma aha go-aankaasi mid laba beelood oo keliya ah labadan beelood ee la heshiisiinayo ama heshiiyey ee walaalaha ku saabsan ma ahaane waa bayaan ummadda muslimiinta oo dhan maarataayey qulubtooda shaafinaya caqabad weyn oo hortaagnaydna ka saaraya meesha caqabadaas oo ah muslimiintu dhulka inayna kala lahayn ay wada leeyihiin waa qodob runtii aada iyo aad noo farxgeliyey aan ku hambalyaynayno aan ku ducaynayno aan ku farxayno waayo waxa muslimiinta maanta dhibka ku haya waxaa weeye wax la kala sheegsheeganayo dhanka kale muslimiintu iyagoo dhulkii wadale oo wada degan ayuunba haddana markii maarata war iyo wax la sheega lalehay meeshananaale iyo meeshanaale kun afar boqol soddon iyo sideeddii baan ka qayb gallay dowro kuunya lagu qabtay aniga uwaas axmed iyo uwaaskii bartire ee la bedelay uwaas nuur oo uwaas aadan u bedelay suldaan aadan dowladdii markay dhammaatay waali wilaayaad baan la kulmaynay waxaan war waa fursad waali wilaayaad baan la kulmaynaa maxaynu ula tagnaa qodobkii koowaad wuxuu ahaa aan dhahno dadkaan odayaasha u nahay salaadiinta u nahay dhul ma kala leh waan qornay waxaan ku heshiin weynay waraha waxaanu soo jeedinay war haddii loo baahan yahay war waa loo baahanay dhulku ceelal male waa oomane dadku waa xoololey haddii war loo baahdo innaga iyo wilaayo warta innagu aan dhahno innagoo midaysan halkan war baa looga baahan yahay wilaayo xarako waan ku heshiin weynay qodobkaas laakiin alxamdulilah maanta ayaa la joogaa xarakadii iyo beerihii walaalaha ahaa ee khilaaf ku dhex yaalay la ysla qaatay muslimiintu inay dhulku ay wada leeyihin ona kalahayn xadiidkii nabiga calayhi salatu salaam iyo aayadii qur'anka iyadoo lagu salaynayo taa marka waan ku faraxsannahay muslimiintao dhanna waa maaratayey caqabad haysatay bay ahayd muslimiintao dhanna way u tahay maaratayey go-aan bay u tahay insha allah waana wada qaadanay anigoo ku hadlaya gaar ahaan wilaaya juba suflaa go-aankaas ayaan u qaadnay wilaayada iyo muslimiinta aan mas-uulka ka nahay waxaan maanta goobjoog marka ka nahay heshiiska ay labada beelood oo walaalaha ee qaraabada ee dariska ee wada dhashay ay qaadeen ay u qaadeen beelaha muslimiinta oo somalida o dhan bay u qaadeen xaqiiqatan goobjoog baan ka nahay aada iyo aad baan ugu faraxsannahay ma hadda maanta allah iskale allihii naga dhigay muslimiin na soo gaarsiiyey maanta innagu oo ku dhaqmayno kitaabka iyo sunnaha nicamka waxaa ka mid ah islaamnimada iyo midda maanta aan u fadhin oo ah dad islaama walaala ah oo khilaaf muddo soo jiitamay u dhexeeyey maanta oo heshiyey waa nicamka nicmooyinka ilaahay nagu gallaystay ka mid tahay waxaan u mahadinayaa xarakatu shabaab almujaahidiin u sarreeya amiirkeena axmed cumar abuu cubeyda xafidahu llaahu walaada gobollada iyo degmooyinka iyo maktabka ee masaalaxada ilaaqaadka ee u taagan habeen iyo maalin dadka walaalaha muslimiinta ah in khilaafaadka yaryarkaa soo dhexgalay in la xaliyo waxaan kaloo u mahadinaynaa beelaha walaalaha ee bartire cawlihan ee muddo dheer colaad u dhexaysay ee soddon iyo shantii iyo maanta waa afartii toddoba labaiyo toban sano khilaafka u dhexeeyey oo maanta dhammaaday kaasna waxaan la ilaah u mahadinaynaa waa nicmo ilaahina siiyey maanta cawlihan iyo bartiro waa laba isla dhalatay waxa ay isku haystaanna maanta haddii la fiiriyo wax aad u sahlan waay maxaa yeelay war la qoto waxaa ku filan war kaale aan wada qodan aan lacab leh war kaale aan wada degno maxaa kala fogeeyey inay isla degaan oo kaleta maxaa keenay waxaan leeyahay mas-uuliyiinta labada beelood ee maanta halkan fadhiyo dhibkan waxaa wado idinkaa wado haddii ilaha laga cabsado haddii idinku haddii maanta ugaas axmed iyo ugaas aadan ay gacanta haystaan intaan ma dhecelayn mas-uul maanta aakharana waa la weydiin doonaa dhibkan maanta labada beelood haysto waxaad ogaanaysaan waxaad tihiin mas-uul shalay mas-uul ayaad qaadeen waxaadna ballan qaadeen waxaad kitaabka iyo sunnaha ayaan ku dhaqmin ah go'aankan maanta la soo saaray waa bayaan waafaqsan shareecada islaamka ma aha hadal la iska fikiray waxaa ku qoran axaadiis iyo aayado qur-aan ah marka ilaahay waxaan ka barinaa maalinta u dambaysay ee culihan bartirahaas haysto la inay maanta noo noqoto naftaydi naftiina waxaan u dardaarmaya allah subxaana wa tacaala cabsidiisa waxaan mahad bilaan u celinayaa allah subxaana wa tacaala halkan inugu kulmiyey walaalihii maktab siyaasa ka qayb qaatay xallinta labadan beelo walaalaha ah beesha cawlahan iyo beesha bartiro khilaafaadkii ka dhexeeyey walaalaha ka qayb qaatay ayagana waxaan leeyahy jazaahu allahu khayra aljaza wa axsana allahu ilaykum allahna wuxuu leeyahay faataquu allaha wa aslixuu daata baynikum wa atiicuu allaha wa rasuulah in kuntum mu'miniin baa ku xidhan waxaa ogaataan ikhwa inta waxay naga saaran kenyaati baa naga saaran dhulkeenni buu haystaa inta waxaa naga saaran gaalo ugandhees iyo burundees iyo waxa lamid ah hawada waxaan ka joogi laana oo maanta dhulkeenni aan u joogi laanana waa gaal maraykan ah waxaan ka wadana lama arko waxaad ogaataan marka annaga yaanan isfiirinna cadowga aan fiirinno oon mujaahidiinta yaanan mashquulinin yaanan ka fikirin middaan liidata oo dulliga ah yaanan ka fikirin in maanta qabiil aan ka fikirno wax dulli ah haddaad tihin beesha cowlahan iyo beesha bartiro waxaad qaadateen waan soo dhowaynaynaa biidni illaahi tacaala waana ku faraxsannahay xaraka shabaal mujaahidiinna waan ugu mahad celinaynaa jazaahu allahu khayr aljazaa baan idin leenahay qaala allahu tacaala inama almu'minuuna ikhwa faaslixuu bayna akhawaykum waataquu llaha lacallakum turxamuun waqaala tacaala faataquu llaha waaslixuu daata baynikum waadiicuu llaha warasuulahu in kuntum mu'miniin waqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam almuslimu akhu lmuslim waqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam calaykum biاljamaaca faina yada allaahi maca aljamaaca ayuha alikhwatu alkiraam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda ataxiya wasalaam alxamdu lilaah allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh naga dhigay dad muslimiin ah na soo gaarsiiyey kitaabkii ilaahay iyo sunnada rasuulka inaan ku dhaqanno waxaan kaloonu mahadcelinaynaa xarakatu shabaabulmujaahidiin amiirkeeda uu cubayda oo ugu weyn yahay iyo makaatibtiisa dhammaan waa u mahadcelinaynaa waxaan kaloonu mahadcelinaynaa walaayada jubbada dhexe iyo walaayada jubbada hoose beesha reer cawlihan iyo beesha reer bartiraba dad walaale ayaa tihiin muddo intaas la eg in dhexdiina shaqaaqa intaas la eg ay ka dhacdana waa ayandaro islaamka maanta waad og tihiin jihaadaa lagu jiraa waan ku faraxnay waan soo dhowaynaynaa insha alla sida wanaagsan aad u hadasheen annagoo micnaha oo salaadiinta jubbada dhexe anoo afkooda ku hadlaayo walaalayaalow annaga markhaati baan ka nahay maanta inaad heshiiseen oo gacmaha la isqabtay oo macnaa walaalihii xarakada annagana macnaa bayaankii ka soo baxay xarakada waan qaadnay waan soo dhowaynaynaa waan ku faraxsannahay waan taageersannahay beesha macnaa ree cawliyaha iyo ree bartira keliya ma ahe beesha annaga mas-uulka aan ka nahayna waan gaarsiinaynaa dadka muslimiinta dhammaan in waxba la kala lahayn waxaa u mahad celinaynaa maktabka siyaasadda oo juhdi badan ku bixiyey heshiisiinta labada beelood iyo culamaa u diinkii duruus badan u akhriyeen iyakana waa u mahad celinaynaa siigaar ee maamulka gobolka jubbada dhexe oo martigelintan iyo shaqadaan lahayeenna si makaatibtiisa waa u mahad celinaynaa iyo maamulka gobolka jubbada hoose labada beelood beesha reer bartiri iyo beesha cawliyaan walaalayaal waxaan leenahay ilaahaygii heshiis hadda nigi dhigay allah nii dhammaystir allah nii suurtageliyo heshiiskiina siad u qaadateen u fuliya reer barteri iyo reer cawliyaan dad walaala tihiin sheegitaan ku celcelis uma baahna abaaraa jirto dhibaataa jirto war hadda isku haysatiin biyi la-aan waaye waa xulaladii waa ka qaxeen aad fikirtiina fiican daddeeda aad fikireen dhibay leedahay nimiyow ilaahay ka baqa heshiis naqda mujaahidiintiina ha dhabar jabaniya mujaahidiintuna mar walba khuraafaad qabaa'il ay ku mashquulaan waa dhib hadda dagaalaa jiro waa lais hortaagan yahay ee ay qabaa'il ay ku mashquulaan anaga naftarkaan waxaan naqanaynaa dad wixii raalli ka ah ee beesha reer barteri cawliyaan waxaana leenahay ilaahay ka baqa dhul la-aan nima hayso dhul balaaran aad degantihiin
bacdu salaam ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahadsan na siiyey nicmooyin tiro badan la soo koobi karin ay ugu horeysa nicmat lislaam waliimaan nicmat labni waxaan u mahad celinaynaa amiirkeenna cubayda waa filaynay wanaaggan iyo kheyrkan ilaahay raxmaanka ha barakeey ayagoo gacanna cadowgii ku haya ee ku cama joojinaayo gacanta kalena waxaa waaye way noogu dadaalayaan oo wax alla wixii shaqaaqo dhexdeenna dhacay ay noo hagaajinayaan ilaahay subxaana watacaala arlo waasixuuna siiyey alam najcali ilarda kifaata axyaaa wa amwaata qof dhintay iyo qof nool aradan walaalayaal way anfacaysaa ayadoo saas u taalaan laga tagi doonaa insha allahu tacaala ciddii ku noola ilahay raxmaanka ku caabudo ayaana ciribta dambe iska leh walcaaqibatu lilmuttaqiin waana faraxsannahay galabta walaalihii hadlay ee ugu horreeyay suldaankii beelweynta cawliyahan iyo suldaankii bartiro nabadoonnadii culammadii iyo waxgaradkii raggii ahlulxalla waal aqdiga ahaayoo soo istaagay mimbarka ee hadlay waxay taabteen arrin biikama dhibcaan ah wuxuuna u baahan yahay in la dhaqangeliyo laga shaqaysiiyo hadalkan wuxuu leeyahay xalaal iyo xaaraam xalaashiisu waa runta xaaraamtiisuna waa beenta maamulkan islaamku wuu nugu daalay labaatan iyo afar saac waxaan isku haysanaa beer iyo war iyo soodin iyo ceel iyo hebla riixay iyo heblayaa la riixay ornimo ilaahay aan ka cabsanno waxba yaana ismashquulinin xarbiyaa jira siraacaa jira meeshana xaqa iyo baadilka u dhexeeya waxa laisku hayana waxaa waaya in ilaahay kitaabkiisa nagala masaxo aynu noo keeno baybal iyo gaali waxay raalli ka tahay inuu noo keeno ragaan u socdaaya ogaada oo midabkeena laho luuqaddeena ku hadlaayo cawaasimtay fadhiyaan hool kalena ma hayaan fariintan ayagaa soo diraya in la islaayo reeraha islaayaan ayagaa soo diraya rasaasta ay bixinayaan dhammaanteena salaadiinaan nahay ummadaan hogaaminaa ummadda anagaa la rabaa inaan runta u sheegno ilahay aan oga cabsano haddaan anaga runta u sheegan yaa u maqan ummadda maamulkeena islaamka ammaanada anagu nagu hadlaynaya ummadda dhexdeeda ah ku aadinaanteena ma noocan ay u dhigantaa ilahay idinku dhaareen nimayow nimayow ilaahay aan ka cabsanno waxaan sheegayna run aan ka dhigno nimayahow roobku waa la la'yahay ummaddii waa isku yaacay xoolihii waa baaba'een adna war iyo ceela u taaganta isku haystaa waa isdilaysaa nimayow ilaahay aan ka cabsano runta aan isku sheegno galabta meeshan waxaa laga soo saaray bayaan biyi kama dhibcaan ah annagana waa ayidsinnahay li'annahu rasuulkeena xajatulwadaa muxuu yidhi xadiiska falyubaliq shaahid intaynu goobjoogka salaadiinta ama nabdoonnada ah waxaan wax u qaadayna oo bayaankana noogu dul akhriyey labada qabiil keliya ma ahna ogaada ummadda naga dambaysa annagana u qaadnay maxaa la yidhi ninkii warqooda oon laga war haynin war annaga yaana maamula xarakat shabaab mujahidiinaana maamusha annaga ayadaa dowlad noo ah dowlad kale noo maqan ma laha yaa islaamka garab waa ilaahay idinku dhaariya markaan waxaas ku mashquulna waxaana noo sheegay aan ka run sheegno ammaanada noo dhiban nuqud noo saarana ilahi subxana wa taala aga cabsanno aanu qabanahay markhaati baana maanta waxaana markhaati u nahay labadaas beelood ee walaalaha ah ee intaas oo dhiba iyo intaasoo sano laga sheegayay shaqaaqadan naguna dul akhriyey bayaankii ka soo baxay oo ayaguna dhinac ka ahaayeen oo iyaga ay saxiixeen waxaan leenahay walaalayaal waan ku faraxsannahay nabadda aa gaarteenna waxay noo tahay nabad dhulkanna wuu nagu filan yahay adinka iska daaya beelo kaloo soomaaliyeed buu ku filan yahay waxaa kaloo halkan ka caddaynaya inaan markhaati ka nahay wix lagu heshiiyey ilaahay hortiisna berri aan ka sheegayno ciddii jibisana aan leenahay berri ree hebel aa jibiyey bayaankii shalay nagula akhrinahay ree hebel uu maanta ka socon laayahay annaguna waxaan lahay beela beelihii nacmalan hoggaan u nahay warahana xada ceelashana xada iskuna dila ayaguna waan gaarsiinaynaa wix meesha ka soo baxay lagu heshiiyey se heshiiska adinka keliya kuma socdo ganaaxa iyo kala celinta inta adinka idinqabataanna wada qabata waxaan leenahay annaguna kuwa qaata allah naga dhigo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu manar khayr qabana siiyo ilaahay heshiiskeenna mid dhab aho ilaa iyo lagu caanamaal ilaahay nooga dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu lamada beelood walaalaha ah oo deriska ah reer hawlihaan iyo reer bartire oo heshiiskan qaadadeen waana ka walaaleen bayaankii ha ku bahi lajanada uniin markhaati ku enna waana hadal wanaagsana ka hadleen waanan erren niindo'aaye may lenahayoon allihii barakhaaye nabadniyo tiraagdii allihii kawaala may markhaati ku ena inayo heliyeen may markhaati ku enaha ballintii geekiyo galeen may fadaana inayo fuliyana aan baahangna may argo hayne inayo qaadadeen ka guulaysadeen yaa argo hayn may suurtagalaase ini ragliin fadheeda macnaha hadalkan regun sharaftunyo oon ka hadleen ama nidaamkuyo geeki walan wadeeyno ballantii oon qaadeen dad inin dul qaadaana maanan qaadaana sharaftuunan laha inin lilikuno mee suurtagale dadka mas-uuliinta ku ee ree awlixaan i reer bartire maysan lanah dadaala ilaahaynasan hisaabii doono maalinta qiyaama qof kasta ama tuman qof walku haadoy ama qabiil walku haadoy ama walaayi walku haadoy ama mas-uul xaraka haadoy ilaahay maalinta qiyaama hisaabii doono waxaan kale u mahad celinaynaa maktabka siyaasadda walaayada maanta waxaan u taagannahay mise nogula yeedhay inaan markhaati ka noqonno shirkan u socotay beesha bartire iyo beesha cuulyahan khilaafaadkii ka dhex jiray in la xalliyey insha allahu tacaala waxaan ka nahay markhaati in xarakatu shabaabulmujaahidiin ay xallisay beesha bartire iyo beesha cuulyahan khilaafkii ka dhex jiray in la xalliyey in qodobada laga soo saaray iyagoo dhan ay u wada dhammaayeen ogaasyadoodii nabaddoonnadoodii afkoodii ay kaga hadleen in raalli ay ka yihiin waxa lagu ballamay iyo waxa lagu heshiiyey iyo waxa meesha ku qornaa insha allahu tacaala markhaati baan ka nahay waxaan rajaynaynaa bartire iyo cawliyahan heshiiskan maanta ay heshiiyeen inuu u dambeeyo khilaaf dambe oo dhexdooda laga soo sheego biidni illaah
waa hagaag dhegaystayaal guntii gabagabada ayaanu isla soo gaarnay markaana waxaa la soo dhoweeyey islamarkaana gogosha shirka soo xiray sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe qaybihii kala duwanaa ee shirka kasoo qayb galayna martay ay u ahaayeen maadaama wilaayada uu mas-uulka ka yahayna uu ka dhacayay shirkan taariikhiga ah ee lagu heshiisinayey beelaha walaalaha ee bartiriyo cowliyahan waaliga ayaa dardaaranno dhinacyo badan taabanayay u jeediyey beelaha walaalaha ee heshiiska ee lakala dhexdhigayo وبعد يقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله يا نمهد علنا يا سبحانه وتعالى الله إن وافجيي كلا كان خير كبدن إن نسغن معدنه innagoo ka shaqaynayna beelaha muslimiinta walaalaha dhexdooda wanaag iyo khayr inaan dhigna annagoo ka shaqaynayna allihiina waafajiyayaan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala kulamo fara badan ayaa caalamka ka dhaco dadku isugu yimaadaan in badan oo ka mid ahna khayr iyo wax ilaahay uu raalli ka yahay laguma sheego kulankan wuxuu kulamadaa kaga duwan yahay waa kulan dad muslimiina lagu islaaxinayo lagu dhexdhexaadinayo quluubtii shalay kala jeesatay laisugu soo jeedinayo ilaahay yaa subxaanahu watacaala ku mahadsan waxaan ilaahay weydiisanaynaa inuu ilaahay inagu daro sida midda uu qur-aankiisa ku sheegay laa khayra fii kaiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas yaan ilaahay weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu nagu daro intaa kabacdi walaalayaal walaalihii lajnada ee xarakadu ay soo dirtay ee u taagnaa muddo dheer hawshan daadihinteeda iyo kormeerkeed inay soo arkaan goobaha laisku hayo iyo labada beeloodba inay gaargaar iyo si wada jirba oola fadhiistaan oo shirkan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sabab ooga dhigay waan u mahad celinaynaa jazaahum allahu khayran wakhtiga ay bixiyeen iyo dadaalka faraha badan iyo soo jeedka badan ilaahay miisaankooda xasanaadka ugu dara odayaasha labada beelood oo labadu waas ugu horreeyaan oo iyaguna ajhibay oo nabadgelyada iyo mataqaan wanaagga nagala shaqeeyana guud ahaan labada beeloodba hoggaankooda waan u mahad celinaynaa waxaan leenahay dadaalkiina iyo juhdigiina ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka aqbalo sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa walaalaha martida ah ee inala jooga labada wilaaye ka yimid jubbada hoose iyo jubbada dhexe ee hoggaanka dhaqanka ah oo iyaguna u yimid goobjoog inay u noqdaan arrintan iyada khayrka ah marag iyo markhaatina ay ka noqdaan wax meeshaan ka dhacay safaradii dhaadheeraa inoo soo galeen ilaahay dambi dhaafa uga dhiga ajirkoodan allaha badiyo culimmadii in badan duruusta bixinaysay muddadii dowladda aan ku jirnay haddana gunaanudkii nala joogay culimmadaana waxaa leenaha jazaahum allahu khayran intaa ka bacdi walaalayaal kulankan si aad og tihiin dadaal fara badan iyo juhdi fara badan ayaa la geli xarakada iyo labada wilaayo waxba umaysan reebanin inta tabarteeda dadaal fara badan ayaa la geliyey si ummaddaa maslaxadooda looga shaqeeyo oo la isugu keeno labadaa walaalee ehelka ahee qaraabada ahe ilaahay subxaana wa tacaala derisku uu ka dhigay sidii dhexdooda loo wanaajin lahaa wanaagga iyo juhdiga faraha badan ee la bixiyey waxaan rabnaa insha allahu tacaala sida odayaashu u ballanqaadeen oo ay u yidhaahdeen waan qaadanay waan aqbalnay bulshada iyo ummadda naga dambaysana waan gaarsiinaynaa waxaan rabnaa in laga dhabeeyo oo ballantaa la oofiyo hadday shaqo u baahanta wixii hadda ka horreeyey waxay joogtay wada hadal aan iscafinno aan isu qalbixaarnaano ummaddii inaga dambaysay faraha badnayd ee kumanaankahayd yaa hadda waxay inaga doonayaan wixii annagu aan qaadanay oon ilaahay mara gelinay ummadda inteeda kale inaan gaarsiino taana waxay ku imaan kartaa oday walba iyo hoggaan walba meesha markuu ka tago marada inuu dhexda ku xirto aqalkiisa uusan aadin xoolaha iyo baylahda jirta iyo jiilaalka la jooga inaan la fiirin oo la fiiriyo maslaxadii lasoo qaatay sidii loo meelmarin lahaa loogana dhabeen lahaa ummaddu hadday u istaagto nabad inay ka shaqayso ilaahina subxaana wa tacaala wuu u kaalmaynaya waxaad ogtihiin labadan beelood waa laba beelood oo walaalo muslimiina waa laba beelood oo derisa waa laba beelood oo qaraaba intaaba waa idinka dhexaysaa intaasba xaqiyaa ka dhalanaya sharci ahaan markii loo eego saddex jeer yuu nabigu dhaartay wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min saxaabadu way la yaabeen waxay yidhaahdeen qiila waxay yidhaahdeen man yaa rasuula allahi waa ayo nebi maxamedow qofka ilaahay aan rumaynin ee aan iimaanka lahayn waa kuma markaasuu nebiga calayh salat salaam wuxuu ku jawaabay alladii laa ya'manu jaarahu bawaa'iqah waa midka shartiisa deriskiisa uusan ka nabadgelayn waxa beryahan ina dhex yaallay labadan beeloo dhex yaallay soo shar deriskaada uusan ka nabadgelayni maha biyihii in layska celiyo lisu diida jidkii in laysu gala wiilka geeljiraa in la garaaco ninka socotada in lasoo garaaco soo middii nebigu uu sheegaya calayhi salaatu wasalaam mahan shartiina in laga nabadgeli waayo waxay keenaysaa qofka iimaan inuu ku waayo deriskaada haddii shartaada uu ka nabadgeli waayo arrintaa iyadan waa arrin khatara oo aada u weyn xuquuqda deriskaada uu kugu leeyay waxaa ka mid a in shartaada iyo dhibkaada uu ka nabadgalo islaamna sideedaba waxaa lagu yahay qofka muslimku wuxuu muslim ku yahay man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi waa qofka carabkiisa iyo gacantiisaba laga nabadgalay haddaan carabkaada iyo gacantaada laga nabadgelin oo aad marada dhexda u xirato carabkaada aad ku kaalmayso sharta socota ama maalkaada aad ku kaalmayso ama gacantaadaba aad ku kaalmayso yacni fitantaa iyo shartaa qayb yaa tahay oo wixii ka dhacay meeshaas nasiibkeedaad ku yeelanaysaa dadkuna waxaad ogtihiin ninna waa gacan ku dhiigle ninna waa af ku dhiigle ninna waa jeeb ku dhiigle intaa kama baxsanin waxyaalaha innaga naga khaldan waxaa ka mid ah haddii qof ree hebela uu qof kala dilo marka la isu yimaado waxaa la odhanayaa ree hebel yaa ninkeena dilay sax miya warkaas hebel yaa naga dilayhayd sida saxda taa iyada marka waxaan doonaynaa dadka muslimiinta miisaanka sharciga ilaahay ugu talagalay khalad hadduu dhac in lagu saxo in annagu kusoo laabanno wax ku saxno taa marka waxay keenaysaa dadku inay mataqaanaa sharti ay koobnaato ummadda inteeda kale nabadgelyo ay ku wada noolaato waxaad ogtihiin beeshaan waa laba beelood oo walaaloo ree absamaa maxaa idin dhiman oo laisugu kiindari lahaa abtihiisa hediyaa isu tihiin haddii odaygan hadda la istaajiyo kaana la istaajiyo maxaad isu tihi haddii la waxaa laga yaaba kan inuu kan abti u yahay ama kanu inuu hadda gabadh ka qabo reerkan oo caruur loo dhalo carruurtiisa abti loo yahay markii qaraabanimo xagga nasabka laga soo tago xitaa yacni sidaasaad isu tihiin derisna waa tihin waxaa la rabay dadki inaad isaga dhawaataan isu dhimrisaan isu naxaritaan cagsigeedii waxaad noqoteen in mataqaanaa gu'i jiilaalbo laga hadlo bartire iyo culyahan arrintooda waraa la isku haystaa waraa la qoday waraa la gubay tuulaasaa la yeelay meel hebla wax lagu garaacay meel hebla waxaas ka dhaceen maamulkii islaamigaha iyo xarakadii guudbo waktigeedii iyo mashquulkeedii dhammaa inuu noqdo labadan beelooda muslimiintu xaajadooda in lagu jira inta inagu aan joogno waxaan marag iyo markhaati una sanadkii labaad iyo hadda gebagabo inoo noo dhow labadeennaa waali inta inagu aan joogno inta xaajadan la galay oo annagu wilaayaha labada wilaaye ay gashay ama musaalaxadu ay gashay ama xarako lajne ay soo dirtay ay gashay mar iyo laba mahayn nimayow dad waaweyn inaad noqotaan oo mas-uuliyiina oo isxilqaama oo beelaha kale walaalihiina muslimiinta ee wilaayaha labada wilaaye idinla degan inaad la mid noqotaan yaan rabnaa oo nabadgelyada aad ka shaqaysaan oo aad walaalowdaan waxaan rabnaa awsi khasraj oo kale inaad noqotaan oo ree ansaareed aad noqotaan oo maanta wixii ka dambeeya xaajatiina aan la isugu imaan oo loo fariisan biidni illahi tabaaraka wa tacaala tan oo aynoo noqoto midda ugu dambayso ilaahayna uu kusoo afjari doono wixii yaryaree jira waxa intaan ka dambeeyana xaaje idinku aad xallin kartaan oo maamul iyo xarako midnaba aan loogu yeerin inay noqotaan rajaynaynaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala waxaan rabnaa soomaali waxay tiraa qoor rageyd waa qolofgeed ka dhacay ragyaa tihiin hogaanaa tihiin ummadda dhaqankeedayaa tihiin bulshada indhaheedaa tihiin waxaad qaadataan ha noqdeen qool aan waxba ka soo laabanaynin si kasta u qaraaraal ninka ragga wuxuu gogol ka qaato waxaa fiican bulshadiisi iyo dadkiisi markuu kula noqdo inuu meel mariyo uu ka dhabaya taasna waxay u fiicanta qofka muru'adiisa iyo sharafkiisa ballanta ilaalinteeday ka mid tahay gobonnimaday ka mid tahay waxaad gool ka qaatay oo shareecadu aysan diidaynin waxaa fiican inaad meel mariso ood qaadato biidni illahi tabaaraka wa tacaala risaaladan maanta aad qaadeenna waxaan rabnaa bulshada muslimiinta ee idinka dambaysa inaad gaarsiisaan annagoo cadow yaan leenahay qaraaboy dalkeenni yaal haystaa magaalooyinkeenni o dhan waa cadowaysaa maanta fursad miyaan u haynaa innagu aan ku dagaalanno ilaahay idinkii insha allahu tacaala waana ka adkaan doonaa waxaan rabaa labadaa reer labadii hoggaan hadda way joogaan hadda gogosha haddii laydinka fasaxo aada laabataan talada ugu horreysay horta aad qabanaysaan bal ha noqoto horta bal labadiin ogaas inaad isu timaadaan labada beeloodna isu keentaan bal meel la fariisto ilaahay la baryo waxaan yaryaree madmadowga dhexdiina ka jira ilaahay inuu idinka dulqaado ilaahay soo ma ogidiin wax walboo la weydiisto khayr in laga helo labadiinna hoggaan horta qaata bal inaad labadan beelo isu keentaan gogol u dhigtaan u xoola qashaan ilaahay u baridaan u ducaysaan waxaan inuu ilaahay ka dhex qaado ilaahay waxaan idiin weydiinaynaa labadan beelood inuu ilaahay walaalo ka dhigo shalayba walaalada hedeena ilaahay qalbigiina ha isku soo dhoweeyo kalgacayl dhexdiina allah dhiga waxaan dhexdiina ku jiro shayaadiinta ay wadaan allah idinka dulqaada quluubtiina allah isku fura ilaahay raxmadiisa ha idin siiya roob allah idin siiya raxmad allah idin siiya ilaahayna ha idin barkeeya jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal gabagabada ayaanu joognaa markaana waxaa nala jooga ogaaska guud ee beesha cowlyahan ogaas soo dhowow halkan waad ka hadasheen muddo dheerna waa aad gorfaynayseen oo in muddo ayaad ku sugneedeen bayaan ayaa la soo jeediyey waa aad ka hadashay ugu dambeyn marka muxuu yahay waxyaabahaad ku dari laheyd iyo baaq aad u jeedinayso qabiilka aad adiga hogaanka bismillahi alxamdulilaah waxaan baaq ka jeedinayaa dhammaan horta muslimiinta meel ay joogaan dadka ahli tawxiidka inay walaal yihiin kuna walaaloobeen kitaabka munazalka ilahay uu inoo soo dejiyey iyo xadiiska nabi maxamed wixii ka soo haray inay baadil yihiin ninkii midtaa ku sugnaadana ilaahay wuu u libaaniyey ninkii haddee ka weecdana ilaahay waa khasaariyey inta khasaarta horta ilaahay nagama dhigo waxaan baaq u jeedinhayaa dadku inay malawalaala yihiin akhul muslim walmuslim meelay joogaan muslimiinta inay isku midkoo ay yihiin naftooda iyo sharaftooda iyo maalkooda midba mid kale inuu ka xaaraantimsan yahay inayna isqafsin inayna xoolo iska hadlaynin inayna isdilin baaqaasaan usoo jeedinhayaa annagoo hogaankiina waa ku garab taagannahay baaq hadda meesha laga soo saaray waa baaq walaaltinimo waa kitaabka ilaahay ku dhaqankiisa waa gaalada kahortegedeeda waa ninka ehlu tawxiidaho wuxuu ku farxilaa faraxaasaan dhexda ka jirnaa waxaan baaq u jeedinhayaa ummadda aan aniga maantay hogaanka u ahay hogaan muslim baan nahay laakiin qabiil baa yidhi oday baad noo tahay markii meel laga fiirin muslimiinta dhammaanteed baan oday u ahay inay qaataan wanaagga iyo kitaabka ilaahay oo walaalkood ay ka xishoodaan alla ay ka xishoodaan maalkiisa ay ka xishoodaan naftiisa cirdigiisa ay ka xishoodaan waxaa maanta baaqa muslimiintana waxa anfacaya waa kitaabka ilaahay ninka kitaabka ilahay ka wacdana haddii jahannamo unbaa cunayso nin walbo waxaan leeyahay jahannamo isaga fogow isaga carar dulmi ha samaynin afkaaga iyo adimaadaada iyo indhahaadaba ka laaba walaalkaa wixii aad kari weydo dad islaam ha joogo uga soo dacwo waa lagaa qabanayaa maamullo islaami ha jiro baaqaa waxaan u jeedinhayaa muslimiin dhammaantood khaasatan dadka aniga aan u odahay waxaan kaloo baaq u jeedinhayaa walaalaha wilaayadanna maamusha inay gacan bira ku qabtaan waxa odayaasha ay u keenaan haana iga tirtirin ilaahay baan kugu dhaaran dhow waxaa liidan xagga hogaanka wixii annaga aan soo jeedino ir waxaan dhib bay keenahayn inaan xil iska saarin subax damar ay soo fuurto waxaan baaq kale u jeedinhayaa walaayada nimankana maamule hogaanka annaga anuuna ugaasnayn aanu nahay maamulna noo ah waxa aan u sheegno thawaaba inay qaataan kan hortagnaysa balaayo waxay leedahay ka hortag beele ka dabatag ma laha si dhab inay qaataan waxaan u keenno onar war waxaani waa dulmi ninkaani dulmi baa inay qabtaan annagu hoggaan banahay ayagaan uwaasiyo ahnahay ayagaan dirsaday ayagaan hoos joognaa ayagaan maamul ahna waa samacnaa wadacna waa naynahaye warkaanaga inayna mar walba inay waxa maanta meeshan keenaya waa fudeydaysiga uwaasiyada warkooda la fudeysanhaye inaan la fududaysanin oo warkaa gujis uusan nagu noqon uwaasiyada warkooda iyo aqlibadooda iyo waxay qaban lahayeen xarakadu waxaan ka codsanaha macal wilaayadeeda waxaan ka codsanaha nala joogto warka uwaasyada inay ta'kiidiso waxyaaba barkood oo nalooga baahnaa inaan annaga hoggaan u nahay ama thawaab wanaag aan ka samayn lahayn inaan nalaga xishoonin oo aan taasna waan u jeedinaha asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waa hagaag dhegeystayaal ee, weli barnaamijkeen ayaanu ku guda jirnaa iyo tabinta halka soo tabinayno halkii uu shirka ka socday Ee, markaana waxaa inala jooga ogaaska guud ee beesha bartire ogaas soo dhowow waad hadasheen ee, gabagabadii ee, shirka ayaanu ku dhownahay horena waad u hadashay oo kelimad ayaad jeedisay ugu dambeyn maxaad isdhihi lahayd inaad ku darto iyo baaq aad u dirayso een, qabiilka aad adiga hogaanka u tahay بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الله الأولين والآخرين ummadda aan mas-uulka u ah ilaahay baa mas-uul u yahay waxaan u sheegayaa in aan qaadanay nabad iyo kheyr iyo wanaag inaan qaadanay annagana aan qaadanay idinkoo aan mas-uul idinka nahayna aan idin soo qaadnay aan qaadanay intaasaan qaadanay in dadka muslimiinta ay isla degaan walaal la noqdo gacanta laisqabsado ehel la ahaado dadka wax ku kala maqan ma laha dhulkana waa nagu filan yahay la wada dego la wada noolaado intaasaan idin sheegaya labada wilaayodna maamusho wixii muxuu ahaayey xiisad kicin kara ma shaqaaqa keeni kara wax alla iyo wixii labadan qabiil isku dhac dambe u keeni kara oon soo sheegna in ay si deg deg eh wax ugu qabtaan fidnada inta ay dhowdahay waxaa lahay bilaayo af la qabta ay leedahay daba la qabta ma laho haddii muxuu ahaayey wax la sheego nabadoonnadii iyo ogaasyadii ay wax soo sheegaan si emergency eh oo deg deg eh in looga istaago oo muxuu ahaayey lala hadla oo dadkii wax makastada ay la qabto oo wax loo sheega intaasna waxaan ka codsanaynaa labada wilaayo waa hagaag dhegeystayaal sidaad maqlayseen ogaasyada mar kale ayay iyagana dardaaranno iyo weliba sidoo kale baaqiyo u dirayaan een, qabaa'ilada ay hogaanka u yihiin Een, guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa tabinteenii aanu idinkaga soo tabinaynay halkii uu ka socday een, shirkii een, heshiisiinta ahaa ee runtii lagu heshiisinayay beelaha walaalaha ah ee bartire iyo cowlyahan Een, shirkan oo noqday mid dhaxalgal ah sida ay ku tilmaameenba dhinacyadii kasoo qayb gashay Ee, guud ahaan dhegeystayaal waa naginta tabintii guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانثر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا